jidka shan iyo labaatanaad ama waddada shan iyo labaatanaad carab ku adkaynta ama shididda marka la hadlayo iga daba dheh tartiib u hadal dhaqso u hadal een lumin waayid isbedbedelid micno dhegayso hadda marka aad baranaysid luqaad cusub waxaa mar walba waa inaad tartiib u hadashaa marka aad ku hadlaysid luqaddaada dhaqso waa uga dhaqsaad uga hadlaysaa umana baahnid inaad hada- hadalladoo dhan muujiso ama bayaan ka dhigto kuwa muhiimka mooye ereyo badan ayaad luminaysaa ma- dhawaaqidooda ama sh- meesha laga carabka looga adkaynayo hadalla dhawaaqid badan ayaa micno la-aan noqonaya amaba lumaya gebigoodaba haddii aad beddeshid qaabkii loogu sh- loo shidayay oo carabka loogu adkeynaya ama loo bayaaninayay waadna beddeli kartaa micnahoo dhan tartiib